markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caweyska washington
kulan wanaagsan dhammaantiiba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijkeenna caawa dhegaystayaal gebi ahaantiiba waxaynu ku soo qaadan doonaa waayii fanka alla naxariista jannaha ka waraabiyey cabdikariin ee faarax qaare cabdikariin jiir iyadoo aad dhegaysan doontaan heesa caana oo qisada laga curiyey ay isaga ku saabsanayd
waa mar ay caro caroosay buurtu buurtii ma ahayn daale iyo seeqii ma ahayn waxay ahayd buurinti buurta madaxteeda ka sheshay sababkan hamooda iyo buurta rasheeda fuusha labaduba sheekadu anaga ku dhacdo iscayl bay ahayd sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaana sida hees cusub oo hadda uun la curiye loo saaro laxanka ayadii baan tarjumaya xabad xabad oo maaha shimbirya haddaa inaa shimbiryo hoos u aado laba dhawaaqo kale barnaamijkuna waa caweyska washington dhegaystayaal cabdikariin faarax qaare oo ku magac dheeraa cabdikariin jiir waxa uu ahaa codsameeye caana ka gayiga soomaalida islamarkaana fanka ku soo jiray in ka badan konton sanno isaga oo muddadaasina cod u sameeyey amaba laxanka saaray heeso badan oo caana oo aynu hadda dhegaysanno islamarkaana ay qaadaan fanaaniin kala duwan oo iyaguna caana ah fankoodana waxana qaaday cabdikariin oo ku soo barbaaray degmada hobyo ayaa sida uu sheegay fanka markii ugu horraysay ku bilaabay heello balse markii dambe ku biyo shubtay dhinaca laxanka bishan februari hadda aynu ku jirnay dabayaaqada ayaana dhegaystayaal allah u naxariistay uu ku geeriyooday magaalada muqdisho iyadoo ay si weyn uga hadleen bahdii fanka ay kusoo wada jireen iyo weliba dadkii taariikhdiisa iyo shakhsiyaddiisa yaqaanay dhegaystayaala barnaamijkeenna caawa waxaynu ku soo qaadan doonaa waraysi uu sannadkii laba kun iyo siddeed iyo tobankii siiyey isla barnaamijkan caweyska washington kaasoo uu kaga hadlay waayihiisii fanka iyo weliba sidii uu kusoo hana qaaday iyadoo toddobaadkii hore aad maqasheen isagoo inooga warramay sidii uu kusoo bilaabay fanka iyadoo caawana aad maqli doontaan heese qisada laga sameeyey oo isagu lahaa iyo weliba sida hees cusub oo hadda uun la curiyey laxanka loo saaro oo ah iyaduna mid isweydiinteeda mudan waxaana dhegaystayaal idii kala bixi doonaa waryahayaga saare ciidla nuur oo waraysigaasi la yeelatay cabdikariin jiir sannadkaasi laba kun iyo siddeed iyo toban cabdikariim faarax qaaray markii aad laxanka saartay heestaasi aynu soo xusnay oo ahayd tii kuugu horreysay oo aad samaysay sanadkii kun sagaal boqol iyo sideed iyo lixdankii maxaa kuuga xigay xaggeed uga sii socotay fanka soomaalida bal heesihii kuu xigayeed laxanka saartay noogu bilow heestii markii aasha u hees gashay oo ay caan noqotay oo geesinimo ay gashay haddana heestii labaad oo maxamed cali kaariyo sheekadii ahayd rafaad noqotay buurtaa sheekadeeda fuushe ayay ahayd hiba maxamed bax iyadana hibaa qaaday qisada heesta aniga aniga qisada heesta anigaa lahaa maxamed cali kaariyo hula tegey waa heesteen sababkan hamooda iyo buurta rasheeda fuushe labaduba sheekadu anaga ku dhacdo waan gartay markaa ma jacayl bay ahayd sheekadaasi jacayl bay ahayd waan gartaa marka inantaad jeclaatay maxamar bay kula joogtay mise hobyaad kaga timid waa maxaa wa waa maxaaska carruurta ii dhashay ayay ahayd dirdhab waxay ku dhalatay dirdhabe dirdhabe marka xamar baad wada joogteen
xamar baa ay ay ayay timid marka sabab kale hamoodina markaad u qaaday ma ogeyd in iyada loo sameeyey
way way ogeyd maxaa jira marka rafaad aan leeyahay rafaad noqota buurtakeeda fuushee waa mar ay caro caroosay buurtu buurtii ma ahayn daale iyo seeqii ma ahayn buurtu waxay ahayd buurinti buurta madaxtooyada ka sheshay madaxtooyada villa soomaaliya buurta ka jishay haye oo marka loo socdo bakaala ayay ahayd buur haye marka xaggaasay tagtay xaafad halkaa ku tahay xaafad halkaasay tagtay marka rafaad noqotay buurta adoo soo rogaal xilxaasana kasoo deg si ay iyaga kala raagi doone marka maxamed cali kaari aad uga sheekaysay deetana isagaa heesta ayaan uga sheeg ahayd
waatay aan wada dhegaysanna qadar kooban heestaasi iyo codka hibe maxamed huddoon hibe nuura labada heesood ma mar bay soo wada baxeen rakada iyo sababka la hamoodin maya midna midna lixdan iyo sideedii midna waxay ahayd toddobaatanka waan gartay markaa kadib baad detanaa xaaskii guursatay waa guursaday toddobaatanka waan gartay hees dambe ma u samaysay intii ay ooridaada ahayd maya hees sameyn ummadda ummadda soomaaliya oo casha qabta ayaan heesahooda samayn jiray waan gartay alla ilahe waa sidaad u dhigtay marka heesihii baad hore usii dhex gashay dee nin ka laxamada ka soo tuuray markii ugu horreysay waxaan waxaan waxaan hantiyaba inaan noqdo mulacankii qof walba asraawiyo cali sugalow ma garanaysaa cabdullahi qash igu hambeliyey igu tufay yacni inaan ma garanaysaa xasan sheekh muumin riwaayadiisii aan heesihii aan bilaabo laalay waa tahay caawa codka hibe maxamed baynu ka haqabeelaynaay inagii dhegaystayaashuba aynu ku wada nasanno heestaasi laalay oo ereyadeeda lahaa allahu naxariistee abwaan xasan sheekh muumin
gaafan isaha ku laalane kalgacaylkii lumiye loxoskii ku dumiye buurkii lugooye isaha ku laalane kalgacaylkii lumiye loxoskii ku dumiye buurkii lugooye leefoo halliqinta furkay hortede labkaydanay lululka igada leefoo halliqinta furkay hortede labkaydanay lululka igada
waa hagaag cabdikariim jiir dadku waxay inta badan isweydiinayaan sidee buu qofku la xanaan hore u jirin u samayn karaa hees erayadeeda aanu isagu lahayn heesta ma samayn karo haddaanan ogeyn waxa ay tahay marka ereyadii qoran marka laguu keenaad isku ayaad dhuuxaysaa macnaha iyo nuxurka ku ereyadii jira baan tarjumaya ereyadii baan tarjumaya xabad xabad sax soo maahan yacni shimbiryaw haddaa ilaa shimbiryow hoos u aado laba dhawaaqo kala yihi waan gartaa dee waxaa lagama gayoobayo dabcan waa badweyn inta heesaha jira ee loogu jeceliyey la haddaba waxaad moodaa inaad adigu laxankooda wada saartay bal aynu mid mid u soo kala qaadno markaa heestaasi shimbiriga howma duusha iyo codka allaha u naxariistay xaliimo khaliif cumar magool aynu wada dhegaysanay
Thank you.
ولم بابي ما انا هي بلاد عايه دلم بابي ما انا هي بلاد عايه كلا قادي بنهار ضيقا ما تهايو تغمضي فوقاتي kala qaadibnaha daryaqaan ma tahayo degmadii fogaatiyo meeshii lagu diro dowgar magarata meeshii lagu diro dowgeed magarata
xasan aadan samatir qaado ee aada laxanka saartay ee qaar ka mid a ugu horreyn aynu soo qaadano heesta siraad yaa erayadeeda sameeyey xiisad maxamed cabdi maarayii tiyaatarka u ahaa haya wasargaala ayaa lahaa waan gartaa heestaas xasan aadan markuu ka soo baxay heesaa hirgalay Mhm.
ayuu ii keen wuxuu yidhi ninkii xasan heestan eh, u samee waa dhintay allah u naxariiso isaga waa dhintay allah u naxariisto soddon iyo toddobaatankii ku dhintay nigeria anagoo joogo maarayana u ahaa heestaas ii diiday wuxuu yidhi yani heestaasu kisay leedahay Eh, wii shekeeyey waan gartay marka laxanka heestan maxaad noogu sharaxi kartaa maadaama ood hore u sheegtay in hees kastaa codka ay yeelanayso sifooyin gaara lagu eega ay jiraan qofka kaa fog ha iyo qofka kuu dhow Mm.
gabadha hadday ku gabadha hadday ku afar u heshiisay hahe Eh, ma ogtahay siraad ma dhii kasid ilaa waa agtaay fadhidaay ha laakiin qofka kaa fog ma ogtahay awdu gudbinayso hahe ma ogtahay siraade Mm.
waa dhawaaqaad gudbinaysa oo qof kaa fog aad u diraysa aada iyo aad macnaheedu saas waaye marka heeska saasaa lagu sameeyey dadka waa tahay aanu wada dhagaysano qadar ka mid a heestaasi siraad
Yeah. Yeah. صفد مليش عيكي وابتداي إلى قابو صدوي إلى قابو روحي u siiday qadmari jacaylkii wasidaay ilaa qaabo soo dhowo ilaa qaabo oohay u siiday
waxaan garanayaa maanta noogu horeysay saddex iyo toddobaatankii annagoo riwaayadoodna asraawi iyo shareeco u lahaa qisada laakiin asraawi uu hagaajiyey oo magoliya ku jireen qalinle iyo galeysiya fanaaniinta inta waaweyn oo dhan ay ku wada jireen cashe edeg baa la oran jiray cashe edeg yaa sameeyey markaa riwaayadda riwaayaddaas shareeca qisada lahaa laakiin hasraawa ayaa markii shareeco uu baxay safar baa loo diray hasraawa marka heestii ayuu la wareegay ayay ka mid ahayd oo markuu tegay wuxuu yii labada nin baan riwaayadan wadi cabdikariin iyo hasraawaan uga tegay riwaayadan kasoo baxnay kismaayaan kasoo baxnay labiyo tobankii kowdii anagoo kusoo dhow shamaame ayaa raadiyaha daska ayaa la yidhi hees cusub oo xasan aadan uu qaadayo qayse maxamed cabdi cisegene uu sameeyey cabdikariim jiir codka uu sameeyey bes waa aamusnay heestiiba xasan qaaday hawshaas raadi waa garanayaa intii fanaaniinta ahayd meesha ku jirtay jib waa aamusnay hasraawi waa hadlay marka hasraawi waa dadka yacni hadrada ka hadla wuxuu yidhi wax alla wixii heese la sameynayona wuxuu yidhi ka kacbay noqdeen heestana isku fooqsatay waxay heestaan buu yidhi bal heestaan dhegeyst gabadha soomaaliyada runta loo sheegay ma ogtahay sheegaadey soomaaliyo lama sheegtid qurucde habar kula simaa jira walasaa u eegin waa su-aala keliya maxaan kaagan saarsan wuxuu yidhi yacni isbedelu ku sameeyey heesii wey yidhi somaa gabdhihii cegta iyo dhulka lagu tilmaami jiray qorcaynta ugu lagu tilmaami jiray qoras iyo awr iyo geel lagu tilmaamay
loma ayuu yidhi waa aamusnay markii labaadna ciise wuxuu ii keenay waxaan ciise ees la yidhaahdo ilmo dhow habeyn jiray haddaan waalidkii dhalay dhibaatada dhabta waaye lagu ahay gacantaa dhigiisoo dhaqaalaha u baahane haddana taasaan ayaan codeeyey
ilma dhowr habeen jiray hadan waalidkii dhalay dhibaatada ka celiyo hayga dhicin hadheeliyin abtaa waaya lagu hayn hayga dhicin hadheeliyin waabka waayaa lagu hayn intaa uu dhammays noqon dhaqtaa uuma koraayo dhici mayso qayrkeen dhinacaagin inta uu dhammays noqon dhaqta uma koraayo dhici mayso qayrkeen dhinacaagin
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulantii dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo jacaylka dhigdiiso dhaqaalaha u baahane waa in laysla dhowraa
intaasaan ku dhaafno barnaamijkaasi caweyska washington ee uu noola socodsiinayey cabdixakiin maxamuud shirwac